aynu ku horrayna siyaasiyiinta mucaaradka ku ah dowladda madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa shir jaraa'id oo ay ku qabteen magaalada muqdisho waxay si weyn ugu dhaliileen heshiiska ay dowladaha soomaaliya iyo etoobiya ku gaareen magaalada adis ababa kaasi oo dib loogu soo celinayay xiriirkii diblomaasiyadeed ee labada dal madaxweynihii hore ee dowladdii kumeelgaarka ahayd sheekh shariif sheekh axmed iyo xildhibaan cabdiraxmaan cabdishakuur ayaa dhaliilay siyaasadda madaxweyne xasan sheekh ee ku aadan khilaafka etoobiya iyo soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed ayaa nasiib darro ku tilmaamay heshiiska madaxweyne xasan sheekh iyo ra-iisul wasaare abi axmed waxaana uu sheegay in qaabka uu madaxweyne xasan u wajahayo arrinta eritrea waa arrinta etoobiya ay tahay mid khaldan wuxuuna ku dooday in damaca etoobiya ee soomaaliya uu yahay mid badda lagu qaadanayo
dowladaha badda leh oo etoobiya xuduudka la leh waa in misa afar dowladood maxaa kalifaya marka annaga inaan bad dhiibno kalligaan eritrea may dhiibto suudaan may dhiibto jabuuti may dhiibto badda ma ka faa'iidaysashaa mase waa qaadasho ma dhegaysatiin madaxda etoobiyaanka markay ka hadlaayaan badda ma dhegaysatiin waxay ka hadlayaan waa qaadasho ka faa'iidaysasho maa ma nugu jiraa qof bixi kara bad ma nugu jiraa qof bixi kara dhul mas-uuliyadda hore waa sheegto nuguma jirin ma bixi karo laakiin waxaan ka hadli karnaa almasaalix almushtarak annaga iyo etoobiyaanka maxaan kala faa'iidi karnaa waa ka hadli karnaa marka habka loo abroodgareeyey etoobiyaanka aniga waxaan aaminsana waa khaldan tahay soomaalidana culaysay ku tahay nabaduna kuma imaanayso
dhinaca kale xildhibaan cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo isna shirkaasi jaraa'id ka hadlay ayaa sheegay in etoobiya ay tahay tan soomaaliya ku gardarootay islamarkaasina ay ahayd in iyadu ay soo hooyato siduu yidhi su-aasha waxay tahay ma ninkii kuu ma ninka gardaroodaa soo hoyda mise ninka lagu gardaroodaa hoyda abe asagaa baddeena soo damacay asagaa ciidan ka joogaan etoobiya soomaaliya asagaa u baahan ciidanka africa union in loogu daro asagaa ma annagaa hoyanayna caabta iyo sumcaddarrada meesha ka dhacday ee etoobiyaankana maanta ay ku damaashaadayaan waxay tahay in horta ayaga loo hoyday
siyaasiyiinta mucaaradka ku ah dowladda xasan sheekh maxamuud ayaa shirkan jaraa'id mar labaad uga hadlay dhulka danta guud ee magaalada muqdisho waxayna ku eedeeyeen dowladda xasan sheekh inay dhulkaasi iibinayso cabdiraxmaan cabdishakuur ayaa sheegay in haatan ay dowladdu damacsan tahay inay dhul muhiim ah ganacsato ka iibiso dhulka ay dowladda gadayso oo maalinba la iibinaayo hadda waxaa inii sheegay in carwadii qaranka loo gadayo guddiga doorashada waxaanan badbaadsanayn oo miiska saaran villa baydhaba waxaanan badbaadsanayn oo miiska saaran qayb ka mid isbitaal martiini waxaana badbaadsanan oo miiska saa waxaa la qaatay haddeertaana og tihiin dhulkii jaamacadda gahayr ay lahayd oo dad masaakiina laga qixiyey soo lama oga dadka internet sbalasedka ee barakacayaasha gudaha ku soo qaxay ee xarumaha qaranka deggan waa dad soomaaliyeed oo barakacayaal gudaha la yidhaahdaa adduunkana xuquuq sharciga ku leeyihiin dalkana xaq sharciga ku leeyihiin in dibudejin loo sameeyo cagaf cagafii waxaa laga adeejiyaa ciidan booliis ah dhulkana yaa la siiyaa ganacsataa laga iibiyaa
dowladda madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa iyadu difaacday heshiiskii sabtidii ay la gashay ra-iisul wasaaraha dowladda ethoobiya abiy axmed wasiiru dowlaha arrimaha dibadda ee soomaaliya cali cumar balcad ayaa v o a u sheegay in madaxweyne xasan sheekh iyo ra-iisul wasaare abiy axmed ay ku heshiiyeen inay dib u soo celiyaan xiriirkii labada dal ka dhexeeyey ee go'naa kadib heshiiskiisa afgaradka ahaa ee etoobiya ay la gashay maamulka somalilan